وأيام بأيام لآخر ثبان من آن لهان دخل جيزا وأيام
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون noolaba waa dhinte naf kastaana waa ay kaban doontaa koobka geerida waxa maanta aas aada u ballaadhan loogu sameeyey caasimadda hargeysa gaar ahaan xabaalaha naaso hablood maareeyihii wargeyska madaxa bannaanaa ee ogaal marxuun cabdiweli faarax jaambeer oo shalay gelikii dambe ku geeriyooday caasimadda hargeysa
وأرور السمان يوم المؤذكان وأرور السمان يوم المؤذكان در أروس نيان در ناس تجيان وأيام بأيام دوني آخر زمان كان لهان نفر غيثان
aaska allaha u naxariistay cabdiweli faarax jaambir oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda somalilan waxaa ka qeyb galay guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadani mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda saxafiyiin tiro badan culimaa-udiin abwaano iyo weliba dad kale oo ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka qeyb gashay aaska allaha u naxariistay cabdiweli faarax jaambiir waxay tacsi u direen guud ahaan ehelkii qaraabadii iyo bahda warbaahinta somalilan ee uu ka baxay marxuum cabdiweli faarax jaambiir waxaana eebo uga baryeen inuu dembigiisa u dhaafo janna daf islamarkaana uu ka waraabiyo jannooyinkiisa allaha u naxariistay cabdiweli faarax jaambiir waxa uu ka mid ahaa odayaasha saxaafadda somalilan waxaana lagu xasuusan doonaa inuu ahaa shaksi furfuran kaftanyahan ah islamarkaana dadka waxbari jiray waxa uu ilaah hibo u siiyey turjumaadda buugaagta iyo qoraalada afka ingiliishka ah marxuumka ayaa muddooyinkii u dambeeyey xanuunsanayey isagoo toddobaadyadii u dambeeyeyna ku jiray cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa oo ay shalay galab uu ku haleelay xaqu ilaahay qabriga ha u nuuro jannooyinkiisana ha ka waraabiyo ehelkii iyo bahda saxaafadda ee uu ka baxayna ha ka siiyo samiriyo iimaan waxaanu halkan idinku soo gudubinaynaa hadalladii barowrdiiqdi ahaa ee laga jeediyey aaska allaha u naxariistee marxuum cabdiweli faarax jaambiir
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaanu halkan tacsi tiiraanyeel uga tiraynaa ehelkii iyo qaraabadii xaaskii iyo saaxiibadii uu ka dhintay cabdiweli faarax jaambiir oo ahaa suxufi ruug cadaaya oo ka howlgeli jiray ugu dambeyntii ogaal sanadahan ugu dambeeyeyna xanuunsanayey dadka badan ee ka warrami doona taariikhda cabdi- cabdiweli faarax jaambir ayaa ka sheekayn doona goortuu dhashay iyo halku dhashay waxaan jeclaa in yar inaan ka taabto uun kumuu ahaa marka la leeyahay cabdiweli faarax jaambir iyo kaalintii uu kaga jiray saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan intaasumaan jeclahay baadisocdeedii iyo sawricii uu ku lahaa iyo mahadhada uu kaga tegay cabdiweli faarax jaambiir inaan in yar ka sheego guud ahaan anigoo saxaafadda ku dhex jira cabdiweli waxaan ku bartay markii ugu horreysay shaashadaha tviyada gaar ahaan tvga space channel oo uu ka ahaa weriye warka sheega oo uu ka ahaa dadka doodaha qabanqaabiya laba wax baa wax ka soo qaad lahaa intii uu ka shaqaynayay space channelka waxaan isleeyahay waa qofkii ugu badnaa ee duuba taariikhdii halgankii hubaysnaa ee duba xoreynta qaran ee s n m horseed ka ahayd gaar ahaan dagaaladii dhacay kun iyo sagaal boqol ama lagu magacaabi jiray gudagalkii afar iyo siddeetankii mu duubin oo keliya oo mu waraysan mujaahidiintii dagaalka gashay laakiin tii cabdiweli iyadoo duruuftuba iska adkayd oo gaadiidku iska yaraa oo taakulayntu iska adkayd oo wuxuu heli karaabaa iska adkaayeen ayaa wuxuu ku dadaali jiray qofka uu waraysanaya inuu geeyo goobtii uu fal ka dhacay ama dhacdooyinkii halgankii uweysnaa halkii ay ka dhaceen dabeedna halkaa uu ku soo qaado waraysiyada dhaxalkaasi waa dhaxal aan duugoobayn oo uu cabdiweli ka tegey shaashadaha raad kale uu kaga tegey wuxuu ahaa isagoo curis iyo hal abuur ba lahaa waa dokumentariyadii uu tarjumi jiray waxaana aad u xasuustaa mid siyaasiya oo ku saabsanaa dalka talyaaniga nin ra-iisul wasaare oo loodhan jiray aldamoro oo qoladii brigati rosa loodhan jiray ama guutadii casayd subax isagoo xafiiskiisa ku kalahaya waa ra-iisul wasaarihii ay jidgooye u galeen oo gaadhi cas ku qaateen dabeedna bangale lamay tegin buurale iyo kayna lamay tegin aqallada isdul saarsaaran ee faraajiska la yidhaahdo ee sanqadha disdal xalay aad maqlayso mid ka mida ayay la galeen halkaasay ku dileen haddana dariiqii ayay ku soo celiyeen filinkaasina raadkaasuu lahaa cabdiweli faarax jaambiir raad kale uu saxaafadda kaga tegey wuxuu ahaa saxaafadda qoran wixii uu kaga tegey markii uu jamhuuriye ka shaqaynayey iyo markii uu ogaal ka shaqaynayey wuxuu tarjumi jiray oo uu dhammeeyey oo uu ka tegey socodkii dheeraa oo buuggii uu qoray mandela oo isagoo musalsal oo taxano ah uu soo gudbiyey barkhadkaariyo iminka ii sheegaya inuu dhammaa wuxuu ka tegey socdaalkiisii zambiya iyo tanzaniya iyo koonfurta afrika uu ku maray musalsal ahaa hilowgii arwaaxda cabdi- cabdiweli faarax jaambiir waxyaabaha lagu xasuusanayaa waxyaabahaasay noqonayaan anigu xidhiir gaar aanu lahayn ogaal labadii kun iyo labiyo tobankii wixii ka horreeyey wixii qoraalan lahaa waxay si gaara ugu soo bixi jireen oo keliya wargeysu ogaal sebtembar labadii kun iyo labiyo tobankii wixii ka dambeeyey ayay jaraa'idkii layla wadaageen xidhiirkaa gaarkaa baanu lahayn naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo telefoonkiisii ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa maalmahan dhoweyd intaan la keenin iyo hargeysa iyo gargaar oo burca joogay maqaaladeedii ugu dambeeyey hadalhaynta mid ka mid aanu ka wada hadlaynay sidaasaan ku xasuusanayaa tifaftirihii ugu wakhtiga dheeraa ee aan xidhiir la yeesho ayuu ahaa naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo
إنا إليه وإنا إليه راجعون وحن تحسين قرن قارسين يا ولكن عبد الولي آه ويه آه عانة أستمر لنا كبحي حي إلهي وقبرينا إلهي دم بالداف سيو آه تشنادينا كورابيو آه قوي سيسي يهل كيسي يصاحبي سنا سمري يدما سمري من كسيو dhammaan qaranka jamhuuriyadda somalilandna waa ka taxsiideynaya waxaa ka taxsiideynaya si gaar ah bahda saxaafadda jamhuuriyadda somaliland ilaahay waxaan ka baryaa inuu weriyaal badan oo khayr qaba inoogu bedelo haddii ilaahay ka dhigo inaa ilayhi wainaa ilayhi raajicuun asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ilaahay u naxariisto ilaahay u naxariisto ilaahay jannada ha geliyo ilaahay naarta ha ka badbaadiyo cabdiweli een waxaan ka tacsiyadeynayaa ilaahay inuu samiriya imaan ka siiya aynu uga baryanaa eheladii iyo qaraabadii uu ka tegey een inuu ilaahay caawil khayr qaba ka siiyo ilaahay jannadii isagana geliyo dhammaan een dadweynaha reer somaliland na uu samiriya imaan ka siiyo sidoo kale ilaahay isagana uu ee, ducadu unbaa isaga raacaysa ilaahay uu jannadii geliyo een bahda saxaafadda sidaa loo sheegay uu ka mid ahaa oo uu gaar ahaan iyaga ee ka geeriyoodan inuu ilaahay samiriya ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وإنا إليه راجعون geerida ku timi marxuum cabdiweli ilaahay isaga naxariistii jannaha siiyo waxaan ka tacsidanaya dhammaan shacbiga somalilan golayaasha iyo xukuumaddaba waxaan ka- gaar uga sii tacsidanaya qoyskii uu ka baxay gaar ahaan walaalkii muuse iyo aabihiiba farax jaambiir waxaan si gaar ayana uga tacsidaynayaa bahda saxaafadda oo uu ka mid ahaa ilaahay sawriye baan naga siiyo maareeyaha ogaal ee naga xijaabtay isagana qabriga ha u nuuro wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن إلهي وحن قبري يا عبد الولي فارح جامبير إنه حريستي جنة وكورا بيو إلهي حريستي سينا وقضيقه وحباشا ونوره أيان إلهي وقبري يا وحن كتع سيدين يا قودهان أن شعب وينان رئيس مالان أن مركز لبعض وحن كتع سيدين يا وبهوين تي صحافة وكتر سنة وشخصي ka muuqdo oo aada u firfircoon maxaan ku dhahday uu ahaa Ee, waxaa kaloo marka dambe aan ka tacseedaynaya waa qoyskii reer faarax jaambiir gaar ahaan walaalkii muuse faarax jaambiir iyo abi faarax jaambiir baan lay samriya iimaan buuxa ilaahay ha idinka siiyo Een, bahweynta saxaafaddana waxaan leeyahay samriya iimaan buuxa allah inaga wada siiyo dhammaanteenba cabdiweli isagana naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo halkaasaa la wada tegayaa halkaasaa qabrigaasaa la wada gelayaa ina wada horan marka waxay ila tahay oo waan ku dardaarmayaa kolley bahweynta saxaafadduna inay dee camal wanaagsan iyo niyad fiican ay ku wada shaqeeyaan oo ay ku wada joogaan xabaal baa la wada gelayaa Een, intaasaan maxanaa kusoo gunaanadaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullah innaa ilayhi raajicuun marka hore waxaan tacsi ballaadhan u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo saxaafaddii uu ka baxay marxuum ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey cabdiweli faarax jaambiir oo runtii ahaa suxufi aada u weyn oo qiimo badan annaguna shakhsiyan aanu muddo badan runtii aanu soo wada shaqaynay Een, jamhuuriya muddo fara badan baan runtii kasoo wada shaqaynay cabdiweli meelo fara badan buu runtii shaqooyin badan kasoo qabtay kolkii uu kasoo noqday south africa Een, barnaamijyada runtii lagu xusuusto waxaa ka mid ahaa barnaamijyadii taariikh halgameedkii oo uu kasii dayn jiray een, space channel oo runtii ninkii bilaabay aasaaskeeda runtii uu ahaa Een, jamhuuriya runtii wax fara badan buu kusoo qoray intii dambena waxa uu ahaa mareyaha ogaal oo ay wada aasaaseen isagii walaalkii iyo muuse faarax jaambiir Een, naf waliba runtii waa ay dhimanaysaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo nin khayr badan buu ahaa oo qalbi wanaagsan runtii muddo fara badan aanu saaxiiba soo ahayn oonu soo wada joognay waxaanu leenahay ehelka khaasatan walaalkii muuse Ja- muuse faarax jaambiir oo saaxiibkaya oo runtii ka mid a suxufiyiinta waaweyn ee reer somalilan aabihii iyo qoyska iyo dhammaan saxaafadda iyo shacbiga reer somalilan ba waxaan ka tacsiyeynayaa geeridaa ku timid iyadoo dhammaanteenba aynu ku wada xukumanahay waxaanu leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
macalin buu ahaa waxbuu dhigi jiray ardaydoo dhan dadaaliyada markii dambena iskuul buu furay salaaman laydhaha isagiiyo macalimin kale oo een, iyaguna markaa isu rursaday runtii waxaa ka baxay maanta saxaafadda dhiweyn dhammaanteen sabriya meel ahaynaysi
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائرة الموت آه، waxaan taasi halkan uga dirayaa dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta ah, geeridan xinta lahayda ku timi cabdiweli muuse jaambir ilaahay ha u naxariisto isaga iyo wixii muslimiinaba nin fiican buu ahaa nin ehel khayra buu ahaa in badanna ah, maaragtay xanuunsanayay Ah, ilaahay ha u naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ina ilaa wainaa ilayhi raajicuun waxaan maanta halkan taasi uga dirayaa ee, dhammaan bahda saxaafadda reer somalilan oo dhan ee uu ka gooryeeday marxuum cabdiweli Ee, marxuumku wuxuu ahaa een, raggii doorka muhiimkaa ka soo qaatay taabagalka saxaafadda muddo badan ayaanu anagu jamhuuriya kasoo wada shaqayn jirnay Ee, wuxuu ahaa nin qoraaya oo aragti dheer ilaahay waxaan uga rajaynayaa in naxariistii janno ka waraabiyo Een, reerkii iyo dhammaan saxaafadda reer somalilan uu ka baxayna waxaan leenahay samir iyo iimaan inaa lilah wainaa ilayhi raajicuun بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaynu halkan maanta tacsi ballaaran ugu diraynaa allah u naxariistay qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo qaranka iyo bahweynta saxaafadda somalilan uu ka baxay marxuum cabdiweli faarax jaamir oo wakti badan ku soo qaatay shaqada warbaahinta beelo kala duwan ka soo shaqeeyey tiirarkii ugu fiicnaa ee aqoonta fiican u lahaa ka mid ahaa oo maanta ka baxay waxaanu leenahay nin weyn baa inaga baxay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay cawl khayr qabaha ugu bedelo inagana ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo kulligeen
ورحمة الله وبركاته إلهون حريستي عبد الولي فارح جامبير oo muddo dheer aanan ugu garanayo ilaahu naxariiste wuxuu ahaa nin haliyeya oo ka mid ah haliyeyada saxaafadda somalilan wuxuu ka mid ahaa tiirarka waaweyn ee ragga miinadda saxaafadda wax badan kusoo kordhiyey dhalinyaro badan ayuu gacan qabtay ilaahu naxariiste wuxuu ahaa qof akhlaaq badan oo muteedeba wuxuu ahaa qof howlkara wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad ilaahay u naxariistay loo tegi doono wuxuu ka mid yahay rag badan oo maanta ilaahay u naxariistay naga wada hooseeya oo ka mid ah raggii saxaafadda tiirarka u ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa halkan ka tacsiideynayaa guud ahaan qoyskii eheladii iyo qaraabadii iyo bahda saxaafadda somalilan ee uu ka baxay allah u naxariistee cabdiweli faarax jaambiir oo shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa wuxuu ka mid ahaa rukunadii saxaafadda somalilan wuxuu ahaa allah u naxariistee marxuumku curin buu lahaa wuxuu ka mid ahaa wuxuu dilaaciyey beedad badan oo saxaafadda oo dhalinyaro badan buu waxbaray allah u naxariistee waxaan ka tacsiidinaya guud ahaan bahda saxaafadda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
بسم الله الرحمن الرحيم آه إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسي بلارون دريا عبد الولي فارح جامبير oo aanu muddo koob iyo toban sanaa wada shaqaynaynay isku xafiis ahayn aan markaa waxaan ka tacsiinayaa bahweynta saxaafadda somalilan ehelkii iyo qoyskii uu ka geeriyooday cabdiweli oo aanu koob iyo toban ah, sannadood xafiis wada ahayn Ah, nin aan in badan ka aqaanay buu ahaa nin akhlaaq fiican buu ahaa nin aqoon wanaagsan buu ahaa nin saxaafadda tiirarkeeda ragga ugu waaweyn buu ka mid ahaa dhammaan waan ka tacasiidinayaa ummadda reer somalilan
الله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ولكن عبد الولي فارح جامبير أنا وأنت عن كحسسته مدو طبعا سنة ذو ضحبان أنا قاني أما إسنا قاني أنت بدنا وأنا صوت شغلني مدو ذا طبعا سنة ذو ضحيت وحانين أفقعبا الله نحرسه وحانين أي أقونتو أكتر wuxuu ahaa nin dhowrsoon wuxuu ahaa nin naxariis badan xaqiiqatan wuxuu ahaa nin talooyinka qaata wuxuu ahaa nin dibicsan wuxuu ahaa nin aada u naxariis badan allah u naxariistaan leeyahay si gaara waxaan u tacsadaynayaa oo walaalkii muuse faarax jaambiir iyo xaaskiisa khadra ee maxamuud marka laga tago xagga ee saxaafadda allahu naxariista cabdiweli faarax jambir wuxuu ahaa dadka waaya aragga ah ee ee kasakow saxaafadda ku jira xagga fiicka waxbarashada sanadii laba kun iyo laba laba labadii kun markii uu kusoo noqday dhowrkii sanadadii hore waxa uu ka mid ahaa macallimiinta dugsiyada sare ee somaliland iyadoo ay u dheereen xagga fiilka waxbarashada ee xagga fiilka ee ee ee warbaahinta allah u naxariisto waxaan qabaa in warbaahinta somalilandna tabi doonto ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo kulligeen amaase
inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridu waa xaq waa la dhimanayaa qof walibana halkaas ku dambaynaya maanta waxaynu ka murugaysanay walaalkeen cabdiweli faarax jaambiir geeridiisa ilaahay waxaynu uga baryaynaa in naxariistii janno ka waraabiyo qoyskiisii iyo bahda saxaafaddu oday weyne ku culus ahaana allow samir iyo iimaan ka siiya cabdiweli in badan baa laga yidhi dad badan oo aad u yaqaanay baa wax badan ka yidhi ee, in yaroo kooban anigu oo aanu howlo wada galnay oo uu oday saxaafadaanoo ahaa mar kasta wuxuu ahaa dadkaanu go-aankiisa iyo taladiisa ku dhiirano ee, meesha qaaligaanagu jira Ee, waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay janat alfirdowsa ka waraabiyo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون halkan waxaan taxsi ugu dirayaa qoyska ومرحوم ka geeriyooday ilba faarax jambir marka labaad waxa halka taasi uga dirayaa warbaahinta Soomaaliland ama saxaafadda Soomaaliland Allahu naxariisto marxuumku wuxuu ahaa haldoor ka baxay warbaahinta Soomaaliland kaalin muhiim ah ka soo qaatay wuxuu kamid ahaa barayaashii waaweynaa ee soo saaray ee haldoor booro maanta warbaahinta dalka kamid ah oo meel fiican ka gaaray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamaanteed sawiriyay meelaha naga siiya
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت إن ابن حرسي كنا كورابيو ولكن عبد الولي فارح جابير هذه عاد waxaan uga tacsiyadeynayaa marka ugu horeysa qoyskiisa qaraabadiisa iyo ehelkiisa gaar ahaanna waxaan ugu tacsiyadeynayaa bahda warbaahinta uu si gaara uga baxay cabdiweli taariikh badan baa laga yidhi keliya ma waxay saxafi keliya ta cabdiweli waxuu ahaa qoraa caana oo hal qoryo caana qoraaladiisa ay dadku aqoon ka faa'iidi jireen taariikh ka faa'iidi jireen iyo weliba waayaha adduunka wax badan kala socdeen wuxuu ahaa macallin ama bara sare muddo badan bulshada kala duwan ee reer somaliland wax soo baray taariikh badan soo baray aqoon badan soo baray dugsiyada wax badan ka soo dhigay wuxuu ahaa tiir ka mid a tiirarka aadka u waaweyn ee uu ku taagan yahay amaba ay ku taagan yihiin saxaafadda somaliland een waa nin aada loo tabi doono hase yeeshee haatan waxa ugu weyn ee banaxariistii jannaha ka waraabiya cabdiwele faarax jaabir ee iminka dhaxalka u noqonaya waxa weeyaan duco ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo iilkana caaqabu iyo ku siiyo naruuro dhammaantiinna samiir iyo miyaana inaga siiyo amiin
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الموت الحق إلهي بينو شاقين نولا كستا ودرمي دونو جيريدا عبد الولي فرح جامبير waxa uu mudan yahay inaynu u ducayno qur-aan u akhrino ilaahay aynu u weydiino inuu addoommada xidhiirka la leh ehelka u noqdo nebigeenni subana calayhi salaatu wasalaam uu noqdo aynu u weydiino ilaahay qabriga u nuuro in ilaahay su-aalaha qabriga ee saddexda ah iyo afarta su-aalooda qiyaamaha haba ilaahay u fududeeyu garansiiyo ayaynu ilaahay u weydiinaynaa kuwaasunbaa aya ah halkanna waxay u baahan tahay in loo tabcado erey baan odhanayaa saxaafadda iyo guud ahaan dadka reer somaliland salaada aynu ilaalino salaada aynu jamca ku ilaalino nebigu calayhi salatu wasalaam markii ugu dambeeyey ereygii dardaaranka geesdambeedku dadka siiyey waxaa salaada ilaaliya salaada ilaaliya salaada ilaaliya sababtu waxa weeyaan camalka salaadu waxa uu aabbe iyo hooyo iyo camalka kale oo dhan waxaynu marxuumka waxaan ku hubaa safar baan wada galnay nairobi baan qurbe wada joognay hargeysaanu in badan cabdiweli wada shaqaynaynay wuxuu ahaa nin curin leh nin kartile nin kudhacle nin fikirkiisa aan qarsan nin laab xeedhan buu ahaa runtii waxa waa qof dadka si kastoo ay isu qabteen ka nabadgalo isagu noqda ka soo noqda ee raali geliya qofka xataa addoonka biniaadam bayno innaga ilaahay baa inoo abuuray hadda iyo ilowshiyo waxaan markhaati ka ahay cabdiweli faarax jaambiir inay saxaafaddu jeclayd in intii uu xanuunsanayey laga warhayey in lala socday waxaan aad iyo aad uga tacseedeynayaa aniga araggiisa waxay igu dambeysay sideed iyo labaatankii rabadaan dhakhtarkaa new hargeysa muse faarax jaambiir baa maalinta anagu masaajidka joognay rag badanoo noo soo sheegay araggaa ilaahay baa qoray ishuu nagala hadlay maalintaa waa dareemi karaysay jacaylka iyo muxubbada ku jirta cabdiweli faarax jaambiir aabbihii faarax jaambiir iyo hooyadii iyo walaalihii oo muuse ugu horreeyay waan ka dacseedeynaya marka labaadna bahda saxaafadda marka saddexaadna qaranka somaliland waxa laakiin dardaaran oo muhiima erey kastaynu odhanayno iyo erey kastaynu qoraynaynona ma ilaahay buu raalli gelinaya mise ilaahay buu ka cadhaysiinaya waxa aad u dardaarmaya muhiima qabrigaasunba inu nahoran halkaasunba aayaha ugu dambeeya waa halkaa waa dhallinyaro fara badan oo aad u fikiraysa oo curinle baa jirta hal kelma haddaa ugu dartaan diinta dacwad bay idiin tahay aakhira inoo horraysa haddaynu iminka indhaa isku qaban nabiga calai sala slam wuxuu yidhi waa kuma kaydinku raganimada badani waa kuma kaydinku fariisan waa kuma kaydinku geysisani asxaabtu dib bay soo eegeen dib bay weydiiyeen nabiga calai sala slam wuxuu yidhi waa ka ugu xusuusta badan geerida shakhsiga geerida ugu xusuusta badan ee camalka aakhira u dira- dadaala ayaa idinku raganimo badan waxay noo dardaarmayna u rajaynaynu dhammaanteen noqono kuwii camalka aakhira u dadaala ee camalkaynu haynaaba iska xasanaada laakiin waa adduunyo marar badan baa khaladaad dhacaya khaladaadka wuxuunbaa ka aakida inaynu istasaxno reer faarax jaambir dhammaantood tacsi baan u dirayaa waxaa kaloo muhiima inaynu ka war hayno kaalin buu ku jiray mugle meel buu inoogu jiray tiirkaa inaga baxay kaalintiisa inaynu ka war hayno insha allah uu samiriyayaan dhammaanteen walaalo
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ولكن عبد الولي فارح جامبير إن ما أنت تشوقنا حباشيسي waxaan leenahay dhammaan qoyskiisii eheladiisii iyo walaaladeenna uu ka baxay baa samir iyo imaan oo ugu horeeyo muuse faarax jaambiir waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannatu firdowso ka waraabiyo ilaahayna dhammaanteenba geeribu inagu wada xukumay kulli nafsin daa'iqatu lmowt buu ilaahay yidhi isagaana geerida iyo nolosha labadaba haya ilaahay wuxuu yidhi innahu huwa adxaka wa abkaa anigaa mid ka ooyiya midna ka murugaysiina midna ka farxiya إنه هو أمات وأحيا أنا جريدة ينولش اللبضة بهيا إنه هو خلق الزوجين الذكر والأنثى أنا أنا لبضة بردح ضد المكسو سارة إلهي مركو نابور ينساس ينوغو شيغي مركو نفرح سنة ينساس ينوغو شيغي ممر بي سنة مركو نجيريونا أما نولنا ينساس إلهي نوغو شيغي إلهي أمر كيشا ينبع نسعونيا بناء ميغا إلهي وادية كوابورين الحولي فزادوا oo usoo khayr qaata oo usoo shaqaysta aakhiradiina usoo shaqaysta buu ilaahay yidhi taynu maanta martida u nahay walaalkeenaynu usoo raacnayna waxa weeyaan inaynu ku cimro qaadanno nolosheenna iyo aayaheenna iyo mustaqbalkeenna dambe inay tahay aakhiro goobta xaqa ee lagu dambaynayo ilaahayna wuxuu yidhi wallaahu yadcu ilaa daara salaam waxaan idinku yeedhayaa daarta nabadgelyada oo ah daartaa jannada ah ee marka la dhinto jannad firdowse ilaahay uu dadka ka waraabinayo waxaan leenahay walaalkeen wuxuu ahaa nin afgaaban nin wanaagsan oo muxtarima nin laab wanaagsan oo ay u leeyihiin dabeecad reer faarax jaambiir oo dhan oo bini aadmigu ay uga markhaati kacayaan oo ay og yihiin waxaan leenahay ilaahay cawil khayr qaba ha idinku bedelo annagu waxaanu ahayn markii aanu dhallinyarta ahayn inuu warbaahinta soo galnay labadii kun iyo lixdii labadii kun iyo toddobadii dadkiina hagi jiray ee taladana siin jiray ee sida walaaltinimada ee saxdaa noo siin jiray bay ahaayeen wargeyska ogaalo oo uu isagu markaa mas-uul ka ahaa oo ahayd muddooyinkii uu muuse ka sii socday wargeyska oo xagga qurbaha tegayey dadkii noogu wanaagsanaa talooyinka oo ay noo bixiyeen xataa in aanu nooc wal oo aanu t v-ga kasii daynin qof wal oo hoonkayba t v ka hadla ay wixii ay talo iyo walaalnimo sheegayaan iyagoo jamaca iyagoo fardiyaba labadaba ay noo soo gudbin jireen oo ay taasina dhigayso wanaagga iyo walaaltinimada iyo laafurnaanta iyo qiimaha uu qofku ku leeyahay marka waxaan leeyahay walaalkeen nin wanaagsan oo muxtarim u ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qowlka wanaagsan ay dadku ka sheegayaan u raaco jannatu firdowso ka waraabiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii la yidhi ninkaasi u wanaagsan yahay wuxuu yidhi waa dakhala aljanna markii la yidhi ninkaasi wuxuu yahayna wuxuu yidhi waa dakhala annaar bini aadmiga hadalkoodiin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kala xukumay ilaahay wanaagga aynu ka sheegayno ha uu aqbalo jannatu firdowsaha kaga waraabiyo waalidkii qoyskii bahdiisa xaafadda iyo dhammaanna ilaahay cawil khayr qabaha ugu bedelo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun qof kastoo aadamigu uu dhimanaya sida horeba loogu sheegay ilaahay ha u naxariisto walaalkay innagana ilaahay ha nooga daba naxariisto kolley jidkaas un baynu haynaa waxaan doonaya inaan u mahadnaqo dhammaan dadkii ka soo qayb galay aaska intii intii uu xanuunsanayey soo booqanaysay ka warhaysay la joogtay mid la soo hadlay iyo mid isa soo dul taagayba intii gacanta geysatay imaka ka soo qayb gashay aaska dhammaantoodba waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay jasaakalla khayr dhammaantiinba inaynu isa sagootino oo qof walba la sagootiyo oo macaariifta isa sagootido waa astaanta islaamka waa wax wanaagsan wax kale la isu qaban maayo intaasunbaa la isu tarayaa isagana ilaahay ha u naxariisto inagana dhammaanteen ilaahay samiriyo iman ha inaga siiyo asalaamu calaykum
إنا لله وإنا إليه راجعون نفل هو لمن يساء عبدولي فارح جامبير إلهي نحرسنا كور رابيو qoyskiiyo qaraabadiinku baxayna samiriyo iimaan ilaahay ka siiyo dhammaan bahda xaafada somalilandna samiriyo iimaan iyo guud ahaan shacbi reer somalilandba shaksi wanaagsan buu ahaa nin degan buu ahaa nin runtii iyo odaya buu ahaa saxaafadda dhexdeeda dadka isku wada aad baa loo xusuusan doonaa ilaahay naxariistana ha ka waraabiyo ilaahay naxariistana ha ka waraabiyo innagana ha inooga daba naxariisto
كل نفس ذائقة الموت تنو أدرت دبت خيد قفلو آدمي بإيماني عبدولي فرح جامد وحن لا يهي لا يهون خريستو الله سمري من هنقا وضصي دمانتين قرحان وحن تحسود ريا قيسكي قرابلي إهلكا يبقى الصحافة دي وكبحي عبدولي فرح جامد هتان سوى تارتي كشيكي هل أما مالين أما وحكا بضان كمسو كوي كرو عبدولي فرح جامد وحو هانيقا معلم كيجي دوكسيقا وحو أها معلم كيجي صحافة وحو هالا تليها يقا قاركا مر والبا ee igu dhiirigelinayey in aan horumar sameeyo markasta dadaalka halka marinayo meel kasi fiican aan gaadhsiiyo wuxuu ahaa qof noloshayda ku suntan oo aan odhan karo booskii waalidkay oo kale ayuu igu jiray ma soo koobi kara taariikhdiisa inaa lilaha weyna ilay raajicuun ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo cabdiweli faarax jaamil
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آن إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آن وحا مهمة إلا حصص ناضين للدمريو عدوال ودنتي الله ونحرس سمري ما ناي نقصيو وحا راعيا آن أجركي وشقيستي يدعى إلهي وبرينه إني رجاله inay gaadho oo ilaahay uu ka badbaadiyo cadaabta cadaabul qabriga inuu ilaahay jannada ka waraabiyo dabcan waan la qabaa wanaagga oo qof laab xaadhanaynu ahaa tafaftirahaygibuu ahaa wargeyska ogaal waanu soo wada shaqaynay labadi kun iyo toddobadii waxyaabahan ku xasuusta waxaa qof creativity leh hal abuurnimo leh dhiirigelin leh hufnaan leh dadka aan waxba u qaadin dadka dadka soo dhaweeya ee waxaan loo yaqaano hostility yacni soo dhaweynta leh ayuu ahaa laakiin wuu la dhintay ilaahay ha u naxariisto ajar iyo xasanad ilaahay ugu bedelo saxaafadda iyo ehelka ka baxayna samir yiman ha ka siiyo waxun baan xasuustaa ninkaasi dabcan xagga warbaahinta wuxuu rool ku lahaa ama door ku lahaa xagga turjumaadda marka laga taga iyo halabuurnimada kale waa ragga safka hore kaga jiray bugaag badan buu turjumay oo kii nelson mandela uu ka mid ahaa buug weynaa runtii aan filaya cid turjuntaaba inaana jirinba ilaahay baanu baryanaa inagana ajar iyo xasanaad haynaga siiyo isagana jannada firdows ha ka waraabiyo cadaabahan ha ka badbaadiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وأيام بأيام في آخر الزمان